bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaaduhu barnaamijka falaqaynta warar dhegeystayaal oo dhegaysataan subax walba hadahay oo kale marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka qodobada saaxiib yaaldhisaaka ku maqli doontaan haddii allaha wadana laga hela waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay shirka ay qabanqaabadiisa wada maamulka puntland isagoo sheegay inuu tegi doono magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sidoo kalena uu tegi doono xarumaha maamul waa xarumaha dowlad goboleedyada dalka haddaba hujeedka rasmiga shirkaasi muxuu ku saabsan yahay maxayse tahay sababta xilligaani kusoo beegtay barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan qodobada kale barnaamijkaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgal dad lagu soo qabtay oo laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay in deegaanadeeda ay kusoo wajahan yihiin roobab mihiigaana islamarkaana dadka beeraleyda ugu baaqday inay u diyaargaroobaan tabcashada beeraha qodobada kale barnaamijka dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal lagu qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba howlgalkaasi xaguu ka dhacay barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idankaale wafdi ka socda dowladda soomaaliyana waxay ku wajahan yihiin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda soomaaliya haddaba waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal wafdigaas iyo inta xubnood uu ka kooban yahay iyo ujeedka socdaalkooda ay ku tegayaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug qodobada kale ee barnaamijka aan idigu hayana waxaa ka mid noqon doona kulamo nabadayna oo lagu qabtay degmo ka tirsan gobolka hiiraan haddaba kulamadaasi ay u dhexeeyeen barnaamijka ayaan idigu hayaa dhegaystayaal qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey cudurka halista ee dunida sida weyn saamaynta ugu yeeshay ee koronaviruska qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordha ayaa dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka ku maqli doontaan barnaamij soo saaro waa anigoo ashar marke maxamed maxamuud isla aniga ayaa idinla socodsiinaya farsamadana waa saaxiibkay haashim yare gebagabada barnaamijka dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan gebagabadana waxa aad maqli doontaan
duqaad adaale daciif baanu lahaye awooddaada noorudeaanu ku ducayno walaa ducaynen noo ducey madaxweyne
saaxiibayaal mar kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal aanu gudagalna barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado taariikhdu maanta waa labaiyo labaatanka bisha saddexaad sanada labaatan labaatan waxaanu dhegeystayaal ku bilaabanaynaa wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa ku wajahan degmada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta ooxada waxaa ku wajahan wafdi xildhibaana oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya xildhibaanadan ka socda dowladda soomaaliya ayaa kasoo jeeda deegaanada galmudug waxaana ka mid a xildhibaan mahad salaad iyo sidoo kale xildhibaan axmed macalin fiqi xildhibaan cabdinaasir nuuri waa cabdinaasir nuur shuriye iyagoo la filayo saacadaha soo socdana ay tagaan magaalada dhuusamareeb warar la helayo oo radio cadaado ay helayso ayaa waxa ay sheegayaan in xildhibaanada ay yihiin kuwo ka soo horjeeday hanaankii doorashada galmudug madaxweynaha uu ku soo baxay axmed cabdi kaariyo qoorqoor sidoo kale xildhibaanadan iyo madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa maalmihii lasoo dhaafay u socday wadahadal waxaana la tilmaamay in laysku afgartay in dib u heshiisiinta deegaanada galmudug laga wada shaqeeyo waxaa kaloo labada dhinac ay isla garteen in dhinacyada saluugsan hanaanka doorashada galmudug madal la yskugu yimaado si looga gudbo caqabadaha jira danta galmudugna laga wada shaqeeyo madaxweynaha galmudug iyo xildhibaanada ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay ka wada hadli doonaan dardargelinta dib u heshiisiinta iyo xalinta tabashooyinka ka dhashay doorashada si iyadoo loo dhan yahay munaasabad caleemasaarka madaxweynaha galmudug loogu qaban lahaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waagdhegeystayaal barnaamijka falqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan qaybihii hore barnaamijkan weli ku guda jiraa dowladda waa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa ka hadlay ujeeddada shirka ay ku qabanayaan magaalada garowe kaas oo ay sheegeen inay ku casubayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sharaxaad guud waxa uu ka bixiyey cidda ay tahay inay ka qayb galaan shirka uu ku baaqay ama ugu baaqay dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka waxa uu sheegay shirkaasi ay ka qayb geli doonaan hay-adaha fulinta dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladaha ka ah xubnaha dowladda federaalk islamarkaana xubnahaasi ay xubnahaasi ay leeyihiin go-aanka ugu dambeeyay cidda kale ee ay ugu yeerayaan shirkaasi madaxweynaha siciid cabdulaahi din ayaa waxau hadalkiisa intaa ku daray in shirka koowaad oo ay martigelinayaan isugu keeni doonaan madaxda sare ee dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada si xal looga gaaro khilaafka jira ugu dambeyn waxa uu sheegay madaxweynaha puntland inay qorsheynayaan kulankaasi ka hor ma qorsheynta kulankaasi ka hor inay tegayaan isaga iyo wafdiga hogaaminaya magaalada muqdisho iyo xarumaha dowlad goboleedyada si ay la kulmaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada oo ujeedkuna yahay qabsoomidda gogasha ay u dhigayaan waxaana madaxweynaha puntland uu sheegay in puntland ay ka go-an tahay sidii ay isugu keeni lahaayeen dhammaanba ummadda soomaaliyeed isagoo sheegay in uu tegi doono magaalada muqdisho iyo sidoo kale xarumaha looga taliyo dowlad goboleedyada dalka ka dhisan
dowladdu waa ay ballaaran tahay laakiin waxaa weeye hay-adaha fulinta ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ayaan jecelnahay inay marka horeeto maadaama iyaga loo igmaday hogaaminta siyaasadeed sida dastuuradu ama dastuurka dowladda dhexe qaba ama dastuurada ay maamuladu ay qabaan kuwaas ayaan jecelnahay in ay marka hore ay noqdaan dadka hagaya xal u helidda nidaamka siyaasadeed cakiran xukuumad ahaan annaga qorshaheenu waa sidaas sidaasuu u cadyahay waana rajaynaynaa wixii ka dambeeya ay markay isu yimaadaan ciddii dambe ay u arkaan inay u baahan yihiin inay kala qayb qaadato inay xalkaas qayb ka ahaato dabcan wuxuu u dhexayn doonaa qaybahaas ama ama dowladda dhexeeya dowladaha xubnaha kaa markay isu yimaadaan iyaga ayaa la rabaa inay jiheeyaan oo asteeyaan haddii uba uu qabsoomo annaga waxaan leenahay gogashi waxaan leenahay inaan u baaqno waxaan rajaynaynaa inaan ka shaqayno inuu shirkaas uu qabsoomo waxaan jeclahaa inaan kulligood fadhiyadooda ugu tago baarqii shirka ka soo baxay aan u gudbiyo ka codsanno inaan dowrkaas qaadanno haddii nagala shaqeeyaanna waxaan rajaynaynaa inuu najixi doono saasaan ku rajoweyna wixii ka dambeeya cid kasta oo loo arko inay munaasib u tahay maraaxishaas way soo geli doonaan waxaa soo geli kara baarlamaanada aqalada soo geli kara aqalka sare aqalka hoose waxaa soo geli karaa cid kasta oo markaas magac iyo maamuus uga qayb qaadata talada dalka ay munaasab tahay waa markii ay isla gartaan hogaanka fulinta ee dalku sidaas haddii ay u gartaan marka mar raba inaan ka hordhaco aniga laakiin annaga hadda waxa aan gugasha koowaad aan u dhigeenno annagoo u kala u fulin doono baaqyada hadba sida ay noola muuqatay inay u qabsoomi karto ujeedadeena koowaad waxa weye inaan si cad u qeexno gogasha koowaad waxaan u dhignay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah maxaa layihahdaa golayaashooda fulinta ama madaxda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka sidaas ayaan u dhigaynaa hadda qorshaheennu waana rajaynaynaa haddii ilaah in sida aan aan u qorshaynay aan aan u gudbinno cidda inala khusayso
waagaag saaxiib yaal dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadcaado markaana shabeellada hoose dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal lagu qabtay sarkaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada dowladda soomaaliya ee dhowaan la wareegay deegaanka jannaale ee gobolka shabeellada hoose ee waxa ay sheegeen in waxa ay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay howlgal ay ka wadeen duleedka degmada jannaale oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaamineysay ayaa waxa ay sheegeen howlgalkaasi lagu qabtay madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose kaasoo magaciisa ay ku sheegeen xasan sulayd oo loo yaqaanay xasan geney taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka sarreeye guta cabdixamiid maxamed dirir oo ku sugan deegaanka jannaale ayaa warbaahinta waxa uu u sheegay in sarkaalka ay ciidamadu ka soo qabteen jannaale isagoo ku dhumaalaysanayay waa sida uu hadalka u dhigay taliyaha ayaa tilmaamay in haatan ay korortay wadashaqaynta ciidanka iyo dadka deegaanka islamarkaana taasi ay suurto gelisay inay ku guulaystaan amniga deegaanka jannaale iyadoo deegaanka iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka shabeellada hoose si kastaba waa si kastaba al-shabaab dhankooda weli wax wara kama soo bixin oo ku saabsan wararka ka soo yeeraya taliska ciidanka xoogga dalka oo lagu sheegay in la qabtay madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose markaana hiiraan kula nabadeyn ah oo lagu qabtay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan taliska booliska degmada matabaan ee gobolka hiiraan oo uu horkacayo taliyaha booliska degmada dhamme cabdifataax maxamed jaamac ayaa kulamo la qaatay bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan kulanka ayaa ka dhacay deegaanka lama saman iyo coomaad waxaana laga hadlayay sidii loo xoojin lahaa nabadda ka jirta halkaasi maadaama dhowr ay dhowr jeer dadka deegaanka ka tirsan hiiraan ay ka dhaceen waa dhowr jeer deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ay ka dhaceen dagaallo iyo dilal la xiriira aanooyin qabiil taliyaha ciidanka booliiska dhamme cabdifataax maxamed jaamac ayaa waxa uu sheegay inay ka shaqayn doonaan nabadda deegaanka iyo ka hortagga wax walba oo colaad abuuri kara lana heshiisiiyo lagana heshiiyo waxyaabihii horey u dhacay sidoo kale taliyaha ayaa bulshada ay la kulmeen waa taliyaasha ayaa bulshada ay la kulmeen ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga gobolka islamarkaana ay ku soo wargeliyaan wax kasta oo ay u arkaan amni darro ugu dambeyn taliyaha booliiska degmada mutabaan dhamme cabdifataax maxamed jaamac ayaa waxa uu xusay in loo madlan yahay in dhowaan degmada mutabaan lagu furi doono gogol nabadeed oo layskugu keeni doono dhammaan dadka degan deegaanada hoostaga degmada mutabaan ee gobolka hiiraan waa hagaag markaana somalilan somalilan ayaa sheegtay in deegaanadeeda ay kusoo wajahan yihiin roobabka guga oo ah kuwo aada u xoog badan wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha somalilan mudane axmed muumin seed oo ay weheliyaan agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha ayaa sheegay in roobab ay kusoo wajahan yihiin deegaanada somalilan wasiirka ayaa waxa uu sheegay inuu bilaabanayo roobka guga ee waa sanada labaatan laba kun iyo labaatan labaiyo labaatanka bisha oo maanta ah saddex iyo labaatanka iyo afar iyo labaatanka bisha oo berri iyo saa dambaa waxaana uu saddexdaasi maalmood ka bilaabanayaa deegaanada galbeedka somalilan sida uu hadalka u dhigay afar iyo labaatanka ilaa shan iyo labaatanka ilaa lix iyo labaatanka bishaan aanu ku guda jirno waxa uu ka bilaaban doonaa ayuu yidhi gobollada bari somalilan wuxuuna wasiirku sheegay in roobab aada u wanaagsani ay ka diyi doonaan gobollada somalilan sidoo kale wuxuu wasiirku fariin u diray dhammaan beeralayda somalilan ee ku howlan dhinaca wax soo saarka ee loqoto inay u diyaargaroobaan sidii ay u xoojin lahaayeen wax soo saarka sidii sanadkii dhowaa ee oo ahaa mid geyiga somalilan dhammaanba ay ka soo geen wax soo saarkii ugu badnaa ebed robabka ayaa ka curtay qaar ka mida gobollada soomaaliya waxaana robabkaasi qaarkood ay si wanaagsan uga da'een meelo ay ka jireen maalmihii lasoo dhaafay kuleel daran meelaha robabka wanaagsan ay ka curteen waxaa ka mid a gobollada mudug awdal galgaduud iyo sidoo kale togdheer iyo sool waa dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkaanu isla soo gaarnay markaana wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira cudurka halista ee kornafaariska ayaan dhegeystayaal jecelahay markaan inaanu barnaamijka qaybintiisa dambe idiin soo gudbino ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga kuseba conti ayaa sheegay in la xirayo dhammaan goobaha ganacsiga ee aan muhiimka ahayn oo ay warshaduhu ku jiraan xilli waddankaasi uu la daaladhacayo xakamaynta faafitaanka cudurka safmarka ee kornafairiska balse ra-iisul wasaare coynti waxa uu shacabka u xaqiijiyay in dukaamada iyo farmashiyaasha bannaanka iyo adeega boostada ay sii shaqayn doonaan oo aan la xiri doonin howlwadeennada caafimaadka oo u dhashay dalka kuuba oo ka kooban dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad ayaa kusii wajahan gobolka lombardia ee waqooyiga dalka talyaaniga si ay gacan u siiyaan dhakhaatiirta la tacaalaya cudurka kornafairiska howlwadeennada caafimaadka oo gaaraya ilaa konton ayaa ah kuwo inta badan la howlgeliyey xilliyadii ay dhibaatooyinka ba-an jireen dowladda kumeelgaarka ee dalka bolivia ayaa dib u dhigtay doorashada madaxtinimada dalkaasi maadaama dalkaas oo dhan laga bilaabay maanta gelitaanka waa maanta la gelinayo karantiin dadka shiinaha afartan iyo lix qof waa dalka shiinaha afartan iyo lix qof oo hor leh ayaa laga helay cudurka kornafariska balse dadkaasi ayaa marka laga reebo hal qof waxaa xanuunkan ay kala yimaadeen dibadda waana muwaadiniin u dhashay dalkaas oo dibadda ka soo laabtay waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal markaana waxaad ku soo dhawaataan xubintii aadka u xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan oo raadiga kulmiye ay noo soo diyaariso
aryaadaha kalamaane beriga dadka jaad ka waaya waa shirbeen waxayna yidhiheen how inaan jaaha waa reernaayo lawaayay jaadkii waa jirta inaan jaaha waa reernaayo lawaayay jaadkii waa jirta maaho weliba cabdilowqaadkaas la waayey meelihii lagu geli jiray qaraa lagu gadayaa markaan arkay waxaan soo xasuustay allah u naxariistee shiribkii abwaan baxadle oo ahaa qariya moosaa qaadka room ka qaaliyarkana quud macaan qayaamana laysu qabsamaa allah u naxariistaa calijaree raba waa kii yidhi qayma u yeelay quud ma dhaafaaye qaaraaya diiriya waam quud ma dhaafaaye qaaraaya diiriya waambe war abdulowgariya diiruneedan goradaane laakiin waambun goradaane ka darti horta maday isaaqow qaraya diir iyo gorodow marnaba ha isu dhowayne warwar ma haysaana markii qaad kala waay qaraha si fiican ugu soo gooy beeriya batimaa tiri warjaadkaan in la joojiyo waa fiicneed laakiin indheheedaan u jeedaah oo berri u imaanaya gardarradaas dawladdaa iskale hadduu berri yimaad warwarka hayga dhexgeline dawladdu maanta amar ay soo saartay waxayna tiri rajactu tus xalaal laba maalin diyaaraduhu waa furan yihiin war dowladu hukun jawaliyaa banaan oo la joojiyey banaan la jiifay banaan eh geeradna yadana arti diyaaramaha degaasa hatna lama maamoodka dambaha degaasa inoona erte nyaaw nyaaw aan goradeena war go'aanka dawladda ka soo baxay ee hawada laba maalmood dib loogu furay sababta keentay ayaan idiin sheegayaa ma kenyaa tegiya carooday ma maqalka horaa ku go'ay ma abiy axmed ahan jabay warma madaxda inay dhaafta rabta warwarka hanaga waalinayna dhegaysta diyaaradda etoobiya airways ayaa maanta hargeysa soo aaday in muddo ah bay hawada hargeysa heehaabaysay baa la yidhi kadibna inta soo degi maysid la yidhi bay etoobiya u jahaysatay baa la yidhi deedna dowladda soomaaliya oo ka baqday xidhiidhka iyaga iyo etoobiya u dhexeeya inuu xumaado ayaa u beer jileecdaa la yidhi soo deg baana la yidhi kadibna waraaq bay ka daba keentay ay laba maalmood hawada soomaaliya ku diyaaradaha ugu fasaxayaan war dawladdeena hawadu waa fasaxday wadooyinku ma fasaxaysa miya war naga tag hawada etoobiya martay ama dhulka etoobiya martaa marka diyaaradda ethoobiyan ma waxaa la yidhi shimbirtii nabadee shalay ta duushay shuuta u soo deg hayehe alla soo degey soo degey saarkii dhuleed oo soo degey soo degey soo degey waa dabaaldegaage soo degey miyay dhaheen waxaan diidayaa oo diidayaa xiriirku xumaadan diidayaa yeereenna war dad waan lahatiin diyaaradda keliya idhi muuqatee maanta waxaa soo degay ciidamo etoobiyaan ah waxayna buuxdhaafiyaan degmada doolow war maxamedoobay u socdaan war axmed madoobe gadow waa laga gacan maroojiyey laakiin sida looga qaadi lahaa jubbada hoose waa adag tahay maalmahaanna afmadow iyo dhobleyo u dhexeeya aryaadhaha axmed madoobe iyo jubbada hoose oo dhan loo dhaafo ninay run la sheegayo jubbada dhexe gacanta laguma soo dhigo war jubbada dhexe arsenaalaa joogta arsenaal nafteeda ma laga cabsahaa mase waa laga xishooha waa la yaabay arsenaal basraaba loogu tegi waayo xaajubada dhexe looga doonaya war dad waan lahatiin horyaalka hadda wuxuu ka bilowday janaala bu'aalna waa ku dhammaana waradhaha arsenaal iyo liverpool ayaa ishaya miyaad tidhahdeen kolley maan city kor bay kala socotaa ciyaartan warnimayow hadda ka horaa macallinkii hore arsenaal arsii finger waxaa la weydiiyey ma taqaanaa waxa arsenaal looga yaqaano soomaaliya markaasuu wuxuu yidhi waan aqaanaa balse afkaygu marka hore inaan sheego haa macallinka hore arsenaal maylka xasaa war dhallinyaro laydhaha midoo bulsho oo dhisaysa waddada u dhaxaysa gaalkacyo iyo gurceel ayaa waxay yidhaahdeen waxaa la keenay qalabkii ugu casrisanaa waddada afgooya muqdisho isku xirta oo wax looga dhiso adduunka waana la dhisi waayey annagaa dhul lagu dhisi karoon cidina carqaladay karin haynee maa naloo keeno waa runa qalabka haddaan wax lagu dhisa karin sidii jin cambar helaxaa loogu dhegan yaha maa loo geeyo aryaada waxaa la yidhi jacayl for bonty five haddaan lagu soo dhisayn xisbina lagu qaybsanayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqaa xiriir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon hilowga ku doortay ay taageerada ha iska lumin ballamihii meherka iyo bajadka arooskanagu golaha shacabkuu hor yaal ogow xildhibaanaduna kor bay naga eegayaan muddadii laynoo qabtiyo mandaydkii qoysaskoo hortaa lagu kala tegiya xeer hoosaadkana ha jebin wakhtigu waa gebagabe waxaad ballan qaatay shalay adoon fuliyuu dhammaan runbaa kugu soo xusheeyay axdigii meel ha uga dhici korkaagu qaac jidaan dhisayna ma jacayla dhisaayaad adna noo keentay war cabdillow in wadda la dhiso in jacayl la dhisaabaa ka howl badan warnimayow robert mugabe ee horey wuxuu u yidhi ninkii shan naag shukaansada dawlad waa dhisi karaa war rubertu mugaabi runtaan ku jaallaaya hadda koor wuxuu yidhi baabuur cad inta lugtiisu madowdaha adduunka cadaaladu kama jirto wuxuu kalou yidhi digniinta keliya ay afrikaanku qaataan waa beterilow aryaadaha kulaylkii abaarihii iyo kulaylkii colaadihii iyo kulaylkii siyaasadiyo kulaylkii karoonahoo iswada kaalmaystaybaa laynoo wada keenayee kariimow naga kor qaad war cabdulla waxaa la yidhi inaad jeesjeesatiyo jacayl shaki baa la jira war waxaa kaloo la yidhi xildoonka iyo naagadoonka waxaa ka dhaxaysa beenta war waxaa la rabaa haweenka markii la shukaansanayo inaan loo sheegin daacad wixii jirana aad ka qariso adoo dabaq kula heshiiyey qol jiinkada lagu arooso markaasna dagaal bilowdo ilaa waasaad rabteene war alawaaska toositikoowdhe mayle erey gurigii jifilika dhisa iriida dhilaaliyaasa warnimayow beenta ugu weynaa jacaylka waa marka uu qof qofka kale ku yidhaahdo la'aantaa ma noolaan karo war maanta geedkii kalamaan qarandumis iyo qoysdumisaa isugu yimid gabdhaha soomaaliyeedna hankoolka hadalkiisa waa maqlayaan warwar ma haysaane shirkii wadatashiga puntland waatay ka qayb galeen xubno ka socday dowladda federaalka go'aammadii ka soo baxayna waxbay ka soo saarin ayaa la yidhi laakiin waxaan ku riyooday intaysan xamar ku soo laaban in la yidhi ka noqda ka naqo ee kariinka tuuq kawintaysaan ku iman miyaa la yidhi warwarkaan naga dhex gelinine wasiire cawad ka mid yahay waxay dhaheen go'aammada intii federaalka wax ka sheegaysay raalli kama nihin balbaladan ayaa la tuuriyeen miyuu ka wade war maya bariiskayga ayaan cid lagu shubinuu ka wade ma wuxuu raalli ka ahaa madax bannaanida puntland waa lama taabtaan kadibna wasiiradii puntland iyaguna go'aan kale soo saareen waxayna dhaheen go'aanadii shirka ka soo baxay oo ay hadda diidayaan waxay ka ogaayeen goobjoogna way ka ahaayeen go'aammadaasina waa sidii loo gaara ayay dhaheen yaa hadday mugga hore raalli ka ahaayeen ayka kadib uga naqaayaan war hal may dib kala qaraadhaad war may leeray ragga gadiiside geelna galaan galabe nabad ilaana go'aanka gadiisashoodiye ma dheer war sidaas ma ahane wax gedgedi waxaa kula gedoomeena weeye war sidaas maahan wasiiradii waxay ka baqeen xafiiska ka bax war gadgadiis goroorba biyaa kanagadaasa leeri war saas maahane wasiiradaas markay garowga tegeen ayaa wasiiradii ka soo jeeday hirshabelle islow iyo goodax waxay u tageen muuse suudi ijaasi ka gaadanaayana oo markaa in cudurku dowladda ku wada faafo wasiir waliba gobolkiisii aadaa laga baqay sow maa boowa dowladda puntland warkeedu ishaafalatay iyo ka noqnoqosho midna ma leh warwar ma haysiine ra-iisul wasaare khayre wuxuu la kulmay ganacsatada gobolka banaadir wuxuuna yidhi sixir barar ma abuuri kartaan sababtoo aad diyaaradahan celinee maraakiibtii macaishadda keeni jirta ma aanaan celin marka dadkeenna ha uga faa'iidaysanina karona waa runtiisa ra-iisul wasaaruhu ma ku daray shiinahana dhakhaatiirta koronavirusaan ka dalbanaynaa war talow ganacsatada hargeysana muxuu ula hadli waayey war taasay muuse handaraaba leh hadlahadalo yowsiin handaraabanta now demadow ilaahay baa wax kaa odhanaya muusena warkaaga garan maayo naw ilaahayaa wax kaa odhanaayadaada ee baagoo adigana ilaahayaa wax kaa dhihi doona war ra-iisul wasaare khayre dadkuu la kulmay waxaa ka mid ah dhakhaatiirta wuxuuna yidhi dadka waa inaad ku wacyigelisaan koronaha iyo sida looga hortago dowladdana aad ku garab istaagtaan dagaalka korona lagula jiro oo kaalay ra-iisul wasaaruhu miyuusan cayirin asagu kula madax guud dadka ula kulkulmaya war la jiifi banaan la joojiyi banaan ulmaa u nabad inolola leere war ra-iisul wasaaraha maxaad ka rabtaan kalamaanba maalin kasta geed kale ku kulan tahay war in ciise jingal laydhaa wuxuu yidhi corona virus ka hortagga ha laga daayo sababtoo ah wax kastoo laga hortago intay ku imaan lahaayeen ka yaraa lagula kulmaya warwar ma haysiine xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda beesha hawiye way shireen waxayna dhaheen xildhibaanada koonfur galbeed beesha hawiye waa ku dulman tahay khilikhiliq koonfur galbeedba galmudug hal xildhibaan baa laga siiyey warnimiyow lanwelba masalaagi iskuingoelanka tukudee waa leere bilaawen maaha wallaahi han dhammeen oo bilaahi loo dhammeen hilkanaga bay hoos u dhigeen wallaahi han laga yeelin war uniiba maqaylinamaysinku qayliisii war waxay idin leeyihiin sidaanu idinku lisnayn noogu maydaan hambayn war xildhibaanadii wasiirada aad sheegaysaan waxay dhaheen sagaal xildhibaana nagala sii koonfur galbeed xaqna uma lihiin intaas waa shirkan wasiiradii xildhibaanadu iskugu tageen wasiir kharafaa u gembiyey war war siinbadii ay buur beerka faladaan siinqari dhehan iyo eh madooba beerta buur laga falayo midda golweyn ka baxaysa miyay ka qiimo badanta war jubbada hoose baabuur qaraxyo laga buuxinayaa lagu qarxiye qaraxiisii hadduu ku qarxay waa qarax waana ku qanacsanna yaahu haba qarxee qaraxaas meeqaa ku qarxatay warwar ma haysana dowladda jabuuti xadkii waa xidhatay cirka iyo dhulkaba war adduunkao dhan xuduudaha xirtay maxaa jabuuti kaliya u sheegaysaa soomaaliyaba maanta waa furatay xuduudaheedii dadka maxaa loo yacdo loogu celinaya maa la sii daayo war liverpool sanadka hore keedaa iskale war canugaa faadda xirtanaga wa
waaga saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi kalamaan ama saaxiibada kalamaan ayaa barnaamijka falaqaynta raadiyaha cadaado u dambeysay xubintaasoo noo soo diyaareen saaxiibada adhiga kulmiye dhegeystayaal annagoo raadiyo cadaadaanaha aan idiin soo gudbina barnaamijyadeeda aad ku dhegeysataan saaxiibayaal dhegeystayaal inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegayaa heestii horaaca barnaamijka aan idiin ballan qaadnay inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono ammaana allah
wainaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogte allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogte
Oh,
wadalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshiisiin madiidayna nabadadalkiin madiidayna inaynu doodanaye wadalkaygiyo baarcadaydo وإنان تلاقينا قدنا تلقينا دافعنا وإنان تويدنا دغنا وإنان تلاقينا قدنا تلقينا دافعنا
الله يوم ديق أذالي الله يوم تلقى أذالي لعيب بانو لهاي أود هذا النوب